asalaamu calaykum waraxmatullah runtii waxaan rabaa maanta inaan salaad ay bogaadin u diro shacabka soomaliya meel kastoo joogaan waxaan rabay sidaan maalintii aan halka imid aan soo degtay aan u sheegayba su-aashii yarkayga warsaday arrimihii badaha ku saabsanaa inaan xoogaa yarqawar bixiyo maadaama hadda maxkamada caalamiga socoto waxaan rabaa horta fursadda inooga faadaysto inaan bogaadiyo runtii aan mahadna u celiyo khubarada iyo iyo qareennada matalaya dowladda soomaaliyeed sida xubnaanta iyo wanaagga leh ee u mataleen keyskeenna iyo sida ay u tuseen soomaali iyo adduunka oo dhan wixii isfahamkii la gaaray labadii kun iyo sagaalkii la siixay inuusan shuqul ku lahayn waxna aysan ka gelin wax xuduud la dhaho ay ahayd keliya sababtii keentay iyo sababtii laisugu yimid ay ahayd in maadaama annaga aan doonayn inaan ku darsanno baddeenna meesha la dhaho e izada oo hadda laba boqol nautical mile ah inaan ku darsanno boqol ilaa boqol iyo konton xadba meesha ay gaarto in labada dowladood aysan is marna iska hor imaan xaraynta meeshaas waxay ku caddayd ciwaanka isfahamka ee laisu keenay waxayna ku caddayd qareemada hadalka ay ka jeediyeen muxuu ahaa maxkamadda caalamiga waxaan filayaa yani uma baahna maanta inaan kasii fasilo maadaama ay qareenadii si fiican u dhigeen laakiin waxaan rabaa umad socda inaan xaqiijiyo dowladda kenya arrimahan borderka iyo waxa ay samaysay iyo vertical lineka waxay samaysay labadii kun iyo shantii labadii kun iyo shantii ayay proclamation of boundaries wax loo samaysay ay bareertay annagana markaas dowladda may ahayn qof sideeda oo gurigaada ama dhul allidiga aad leedahay yani yidhaahdaa qayb baan anigu ka leeyahay de waa iska dhicinaysaa waana aad mar kasta waa dacwo iyo wa si alla ayaa iskaga dhicinaysaa laakiin arrintii isfahamkay ahayd ee runtii dad badan lamarin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud ma ahayn qareenadeennina waa caddeeyeen maxkamaday ka caddeeyeen waxa ayaan dara ah in dad ayagoo la socda xaaladda runtaa waxay tahay inay marin habaabiyaan ummadda soomaaliyeed inay siyaasad u isticmaalaan waqti runtii dalku u baahnaa arrintan maadaama ay tahay wax arrin qaran ee meel in loogu soo wada jeesto maanta qofkii damcaataa ka dhulkeenna ah inayna meel ugu soo wada jeesanno kana kana dagaalno runtii soomaalina aan tusno inaan la haweysan karin meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo wada jeestay ee runtii arrintan arrin qarani tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed doorasho lagu raadinayo waana ayaan dar in ummadda soomaliya saas laguma dhan habaabiyo laakiin nasiib wanaag qareenadeenna oo aan markasta bogaadinayo una mahad celinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay waxaan rabaa inaan caddeeyay annaga maalintaas labadii kun iyo sagaalkii submishinkii aan sameynay ee ahaa inaan codsanno ka badan inta labada boqoloo notka maal ee aan xuquuqdu leenahay in maanta aan ku helnay ilaa iyo saddex boqol iyo konton dhulah marka laisku darana dhulka hadda soomaali aan u soo hoynay ee badda ah ee berrinta laga macaashi kara gaas iyo ool iyo in laga helo inay maanta dhan tahay lix boqol oo kun oo kilomitr square baaxaddaas waxay u dhowdahay baaxadda dhulka aan ku fadhinaa runtii soomali waxaa uga soo saa'idiyey wanaag iyo yacni baaxad badeed aysan hore u lahayn maanta inay khilaadkeeda iyada leedahay arrintan xuduudka ah ee kenya ee labadii kun iyo shantii samaysana haddii m o u-dan laisku keeno iyo haddaan laisku keeninba mar kasta inaan dacweyno oo aan yacni ka leexinno oo aan ka saarno meesha ay sheegatay waajib qof kastoo soomaali ah saaran wey labadii kun iyo sagaalkii markaan london ka hadlayay ayaan ku caddeeyey hadalkaygii maantana waan kusoo celinayaa taako dhul ah ama bada oo soomaali leedahay marna kama ogolaanayno qof inuu kusoo yani tagrafalo ama uu soo haweysto haba yaraatee inta anool nahay haddaan mas-uul nahay iyo haddaan ka dega mas-uuliyadda intaba waxawey meel baan usoo jeesanaynaa dhul soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed qof soo haweysan karaa ma jirto hase ahatee waxaan rabaa inaan uga digo runtii dadkan hadda siyaasadda u isticmaalaya ee isle arrintan doorasho ha ka dhigta runtii inay ka waantogaan waa ayaan daro in meeshaas laga raadiyo doorasho iyo arrin qaran oo sunta soomaliya o dhan ay tahay meel in lagu soo daristo in laga raadiyo meel doorasho looga heli karo doorasho laga geli karo doorasho waxaa lagu gelayaa wixii qof kasta sameeyey iyo wixii qof kasta uu soomaali u hayo afarta sano soo socota marka waxaan rabaa inaan riyo mahad celiyo runtii dadkii arrintan qayb ka noqday waxaan rabaa inaan u caddeeyo dacwadan iyo looyariska hadda wada dacwada dowlad aniga arrin wasaare ka ahay ayaa la shaqaynaysay saacidaysay ilaa iyo meesha maanta joogta dacwadan in la keenana sabab u ahayd meeshaas kamana daalayno markasta waan kumintiraynaa in anaga wax la wax dhulkeena ummaddeena haweystaa aan meel uga soo haran haddii la yirahdo marka waxaan rabay ummadda soomaaliyeed ee runtii lagu marin habaabiyey waxaa la gatay bad waxaa la sameeyey saas waxaa la yeelay kan in waxaas ay waxba ka jirin qareennada inay dhegaystaan dacwadaasna waxaan rajaynaynaa shalay oon ku adkaanaynaa oon ku guulaysanaynaa dhulkeennana qof usu dhumaanaya waleh marka intaasaan rabay inaan maanta aan shacabka soomaaliya u jeediyo gul baan u rajaynayaa insha allah qareemada maanta xaqooda taagan arrintaana runtii mar dambe in la siyaasay maaha soomaaliya in la marin hawaayo maaha waa mahadsantiin
mudane ra-iisul wasaare kenya waxay maxkamadda kaga doodaysaa oo ay la yimaadeen iyagii garyaqaanadoodu in aysan arrintan maxkamad u baahnayn waxaan ku adkaysanaya isfahamka xukuumaddaadu la gaartay dad badan marka arrintaasi way ku jaahwareereen arrinta kenya iyo soomaaliya xilliga ra-isul wasaare haysa afgarad ka gaareen ma waxay ku saabsaneed xuduudbad mise qalfoofka guud oo qaba sideedoo qalfoofka guud ee badday ku saabsanayd waxaa jirtay un-ka ayaa wuxuu yidhi sheekada say ku timidhayd un-ka ayaa wuxuu yidhi afrika dowladaha ah marka ay qalfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badan inuu jiro waxaa loo baahan yahay dowlado gacan ka siiya annaga dowladda norway ayaa arrintan u istaagtay inay gacan naga siiso sidii qareennada ay caddeeyeenna mowudaas waxaa draftgareeyey iyada ahayd ayada dowladdii waxaan draftgaraysay iyo annaga iyo kenya markii aan isla gaarayna wax xuduudana lagama hadlin wax borders lagama hadlin waxa ay ahayd oo ciwaanka mouda ku caddaana waxay ahayd see qolo kasta u codsataa dhulkeeda baddeeda ee xaqa uleeda qalfoofka ah meeshay gaarsiisan yihiin iyadoo aan laismucaaradin oo aan laiska horke yani aanan dacwad aanan qolo kasta qolada kale ishor istaagin waana wax procedure markii bad dad ay codsanayaan mar kasta ay sameynayeen annagu arrintaasi markii aan aragnay kenya inay si xun u isticmaashay isfahankaas waxaa ka dhidhiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii isla markiiba diiday isla markiiba annaga waraaq waan qornin aan leenahay waan ka baxnay kumana jirno sida ay u samaysana waa si khaldan marka intaas ayaan ahayd runtii arrintaas waxaanan ku faraxsannahay in annaga submishinkii aan sameynay aan ku codsanayna maanta meel fiican marayo oo ilaa saddex boqol iyo konton nortica mile ee ilaa ay baddeena gaarsiisan tahay over all marka laisku daro inay lix boqol oo kun oo kilomitr oo square ay tahay waxaa maanta noo soo zaahiday kenyana waa caddaatay waxa ay raadinaysay inay ahayd dulmi labadii kun iyo shantiina habka ay u sameeyeen verticalka inay khaldanayd hadda ka hor bay mar kun sagaal boqol iyo sideetan sagaalkii sidoo kaleeto ay sameeyeen ay damceen inay haddana laayinkaas qaladkaa sameeyaan laakiin sida sharciga caalamiga qabo dhulka badda waxaa lagu cabiraa waxa la ecodistal line waana sida ay sharciga tahay sharcigaana annagu qabnaa inuu xuduudkeedna uu yahay sida sharciga ecodistalka qabo waana kaga guulaysanaynaa insha allah biidnillahi tacaala
ra-iisul wasaare dacwaddan mar hore aa la gudbiyey oo madaxda aad baa looga hadlay qareenaa la diray saluutin baa ka dhacday muqdisho intaas oo dhan adigu ma hadlin oo sidan oo kale uguma hadlin arrimaha badan markaas aadka looga hadlayo waxay waa isku duubneedan waxay in loo doodo oo badii wax laga soo ceshto oo oo soomaaliya ay weli iyadu dalbatay in maxkamad la tago kenyana ay diidan tahay in maxkamadda dacwadda furto hadda marka ay soo baxday in xilliga xukuumaddaada arrintii badda la leeyahay xilligaasaa la sameeyey eedan noocaasa marka yimaadeen oo kenya la timi baad hadashee marka arrintaasi sideed sideed kula tahay sideeda waxaa weye aniga rasaaran ah mas-uulna waan ahaa waxaan dacwaday tagtay maxkamad bay tagtay inaan ka hor dhaco maxkamaddii yani waxay keeni kartay inay u isticmaalaan dowladda kenya wax kasta aan sheego horta sidaas darteed waan uga gaabsaday arrintaasna arrin qareennada aan isla ogeyn bay ahayd ilaa iyaga ay ka caddaynayaan maxkamadda arrintatan in laga gaabsado mar hore aan imaan karay aan ka hadli karay laakiin haddana badbaadin iyo sharciyadda socota darteed ayaan uga gaabsaday waxaan maanta runtii aan u hadli karaa aan u soo hadlayn waxaa weye qareemadii keyskii way sameeyeen waa caddahay xaalka suu yahay hadda waan hadli karaa marka saas darteed hadda oo imid aan u hadlay waana ku faraxsanaya runtii meesha ay wax socdaan waana bogaadinaya qareemada waana sidii loogu talagalay ama ku cayimanba isahan inuu ahaa annaga iyo iyagana ay ahayd inaan wax ku darsano mahane inaan annaga xuduud walaa bad aan marna laga hadlin
wasaare waxaa jira heshiis kale oo kenya ay ku doodayso hadda maxkamadda ay geysay oo ah in xukuumadda hadda jirta ay la gaadhay heshiis ah in kenya iyo soomaaliya aysan iyagoo meel kala tegin ay heshiisyada ama khilaafaadka dhex mara ay si khaasa u dhammaystaan si labada dowladood arrintaasu hadda maxkamadda ay kenya geysay arrintaa ka wadaa runtii arrintaas horta waa arrin igu horreysay aniga hadda intaan wasaaraha noqon iyo waxay la tahay labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa waxyaabo jirin arrintaas waxay u baahan tahay dadkii markaas joogay inay ka hadlaan oo runtii ay ku habboon tahay iyagaa joogay sababtii saas loo sameeyey waxaas madaxweynaha iyo markii wasaarihii joogay inay ka hadlaan arrintaas laakiin aniga waxaan ka hadlayaa intii khusaysay iyo intaan ogaa iyo sidii golihii wasiirada maalintaas ka dooday oo runtii ka dooday arrintan isfahanka ah waxaa ku jiray dad wada sharaf leh allah naxariis waxaa ku jira ibraahim cadow waxaa ku jira cumar xaashi waxaa ku jira maxamed cabdiisuf waxaa ku jiray jangeli waxaa ku jiray dad badan oo markaas golo wasiiraha ah dadkaas dhintay allah naxariiste iyo annaga iyo madaxweyne sheekh shariif iyo kulli maanta in lagu sameeyo ama lagu astaameeyo bad bay saan sameeyeen runtii waa ayaan dar dad sharaf lay aayeen dad qarankaan u dhintay weeye aniga waxaan u hadlayaa maanta ugu weyn waxa weeye shan wasiir oo maalintaas joogtay ayaa waxay u dhimatay qaraxa ayaan dar weeyey in ayaga meydkoodii iyo dhimashadoodii maanta lagu sameeyo guli wasiirada maalintaas jiray inay arrintaas sameeyeen maalintii tallaabadii aan qaadnay aan ku samidgaraynina maanta soomaali dhulba ugu sooyideen dhul oogama bixin waxa maanta ay kenya samaysay ee hadda ku doodaysa ama xuduudkan khaladka ka taagayeena waa waxay u bareertay labadii kun iyo shantii marka in arrintaas la siyaasadeeyo oo runtii siyaasad laga dhigto oo arrin doorasho laga dhigto waa ayaan daro waxaan rabaa inaan runtii ka waaniyo aan waxaan rabaa inaan ka waaniyo oo aan runtii aan aan kala dardaarmo dadka siyaasadda soomaaliya ama isleh arrimahan waxaad doorasho ku heli kartaa inaad dad kale dhiiqaysaan oo dad kaleeta aad yacni ku sababaysaan waxyaabo aanan jirin runtii soomaali waxay aqbalayso maaha haddii la yidhaahdo haddana qareemada waa caddeeyeen qof kastoo soomaaliya rabo maanta inuu ku jahli baxana dacwada iyo habkii u socota hadda dhegeysta insha allah
sidaan hadalkaaga ka dhadhansanayno waxaa ku jira in arrimahan doorashada ay salka ku hayso in si khaldan loo fasiro saxiixii toddobadii abril laba kun iyo sagaalkii xukuumaddii a hogaaminaysay ay dowladda kenya la gashay qaabka aad uga warantay qaab ka duwan ayaa loo dhigayay oo ah in xukuumaddaadu xilligaas ay heshiis iib lagu salaynayay ay samaysay marka waa tuma cidda aad ku eedaynaysid oo aad doonaysaa inay carqaladayso doorashadan ama cid adigu aad ku jidhid musharaxiin adigu ku jidhid ay reebto runtii hadda far inaan fiiqo ma rabo laakiin qolada isticmaalaysa ee doorashada isticmaalaysa ee runtii ayaan darada si imaan daro ah rabo inay umawli xawaabiyaan ummadda soomaaliyeed iyaga is og waana inay ka waantoobaan runtii waxaas waxaana waa arrin qaran oo u baahan annagoo dhan soomaaliya o dhan dheemin ugu soo dajeesato wax labadii kun iyo shantii ee kenya bareertay annagoo soomaaliya o dhan bay mas-uuliya naga saarantay inaan dhinac ugu soo jeesano dhulkeennana taaka ha ahaatee ama bad ha ahaatee ama labadii kun iyo sagaalkeena waa sheegay inaan maanta qof alla qofka isku dayo inuu hawaysto inaan uga soo jeesano aysan mar dambe tan ku dhicin ayaana ka doonayaa waa mahadsantihiin